ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye rabbi ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
maansida ergo laba kun iyo shan iyo toban baan tiriyey magaca waxay ku qaadatayna ergo waxay ka muuqataa magaca magaceedu wuxuu sheegayaa in uu nebi maxamed erge inooga ahaa ilaahay dheelmintiisii markii samada loo qaaday oo buraaqa uu la duulay ee uu cashriga tegey nebi maxamed ilaah bay kulmeen salaadaha lasoo firayey salaadiyaha lasoo waajibinayey kadib kolba wuxuu lahaa muuse kusoo noqonaya uu lahaa ummadaydu intaa ma qaadi karto ilaahay ku noqo haddana kolba oo tii laga soo dhimayey marka erga wuxuu inooga ahaa ilaahay oo sababta ay magaca maansadana ku qaadatay ee erga ku noqotay magaca ergo saasay maansada ku qaadatay markaa khadarow maxaa kugu kalifay adiga maansada inaad tiriso sugaantaada aada nebi ammaan ku samayso markaa
in jacaylka nebiga aad aada maansadeeda aniguna kusoo gudbiyo waayo waayo unbay la noqotay aniga oo sifo badan iyo siyaabo badan oo nebi maxamed aan uga sheekayn karayo maansadeeda u dhigi karaya waxay maansada ka waramaysaa nebi maxamed allahuma markii markii lasoo diray in intaan lasoo dirin dadkani dumarka oo kale la leyn jiray carabtu aasi jirtay dhaqanka carabtu casru jaahiliga oona u ficleen dumarka nebi maxamed allahuma sal ali markii lasoo diray dumarkii baa macala badbaaday oo waxay noqotay diinta islaamku diin badbaadisay dumarkii waxay ka waramaysaa qof aad nebi maxamed garba dhigto oo aad ku doorsanayso od odhanayso wuu la sameeyey inaanu jirin koomka ilaahay sameeyey oo uu ahaa nebi maxamed qofkii ugu khayrka badnaa ugu qaarisanaa ugu qiimaha badnaa ugu sharafka iyo cisiga badnaa makhluuqa ilaahay sameeyey ayuunbay sheegaysaa maansadani nebi maxamed markaan erga aan tirinayo
markaa maansada khadarow waxaad u hibaysay rasuulkii suubanaa sala allahu caleyh wasalam ee nebi maxamed oo ahaa kii ugu sharfanaa adduunka sidaad adiguba sheegtay kitaabka iyo axaadiistuna inoogu soo sheegeen laynoogu sheegay maxaa bal waxyaabahaad adigu ku dooratay ee aada u soo xushay maansada ay tahay ee sifooyinka nebigo kale aada soo qaadatay waxaa ka mid ah nebi maxamed allahuma sal sal cali wuxuu ahaa u dulqaad badnaa samirkiisii adkeysigiisii isagoo la dilayo la shiidayo la caayayo laflagaadaynayo ayuu haddana wixii ilaahay uu soo diray oo ahayd in ummaddan gaadhsiiyo oo diinta islaamka ahayd oo keliya ta waday oo isagoo dhiiggiisa la daadinaya haddana oo mid dagaalama aarsada dadkii iska celiya una ahayn oo dulqaad nebi nebi dulqaad leh oo samir badan oo oo karaamo iyo sharaf badan ayuu ahaa aflagaada nebiga eedaha u jeedseen adkaysiga badnaayo aarsan waaye baa tahay beeriskaasoo kale wuxuu sheegayaa nebigii ilaahay abulahabkii diidiye abujahal dirkiisii aakhira cadaabkii eedaadka yaalla iqaab looga dhigayaa nebi maxamed abulahab iyo abujahal iyo muu ahayn mid ka arsaday saa laajigeed maalin dee ay ilaahay uga goyn doono ayaa iman doontay laakiinse nebi maxamed uu u dulqaatay dhibaatooyinkii marka uu diinta ummadda soo gaarsiinayey la gaarsiinayey isagoo dhiiggiisa la daadinayo haddana uun ahayn mid aarsanaya marka ilaahay unbaa uga goyn doona lakiin isagu mu ahayn mid aarsada oo dagaalama diinta islaamku diin nabadeed bay ahayd diin maslaxadeed bay ahayd waa diin waxaan ugu tegi doonaa waxaad kaga hadlayso maansada khadar markaynu gaarnay bal dareenka ay bulshadu ka soo celisay markii aada maansada tirisay ee aada la wadaagtay sida ay u arkeen bulshada oo dee maanso nebi ammaan oo soomaalida ay ku yar tahay inkastoo ay jiraan heese iyo qasiidooyin iyo maansooyin kaloo lagu ammaanay haddana sideebay bulshadu u aragtay
dadku way soo dhoweeyeenoo weji wanaagsan bay ku qaabileen waxaana ii sheegeen inay ahayd mid ka dhinayd sugaanteedii maansadayda loona baahna in wakhti hore tiriyo markii ay maansadani soo gaadheen gebigooduba way igu bogaadiyeen abwaaniin hore baa jiro oo nebi ammaan maansooyin caynkaasi sameeyey tani maxay kaga duwan tahay kuwaasi hore ee sameeyey hadraawi oo kale in maanso sameeyaal cabdiqays oo kale uu sameeyey nebi ammaan oo kale kuwii hore maxay kaga duwan tahay tani
waxay kaga duwan tahay sifo badan oo nebi maxamed allah musan sor cali lahaa oo aan maansooyinkaa ku jirin ayaa ku jira tan marka waxyaalahay kaga duwan tahay waxaa ka mid a een, taa cusrujaahiligoo kale markay carabtu waaweyn kaasayeen maanseydana waa u gaar oo waxyaalaha anu- aan ugu- aan- aan ay kaga duwan tahay maansooyinka kale adduunyada haweenkoo anta gabadhe noqoto aabbayaal xabaaleen noloshuna ku aaseen nebigii ilaahow lagu soo adeejo insigii markaasaad ushaadu qabato edin baad bilaal tidhi maansada sida khadaroo ka muuqato waxaa laga keenay axaadiis iyo kitaabka iyo qur-aanka iyo siirooyinka nebiga kasoo arooray marka maansada maa la odhan kari waxaa kasoo dheegatay axaadiistaas iyo taariikhdaasi nebiga ku dheerneed ee ka timid haadee taariikhdaas umaan raacaya oo wixii kitaabka iyo iyo qur-aanku sheegeen unbayn aniguna maansa ahaan kusoo gudbinaya si aan bulshada ugu gaarsiiyo aniguna inta balmaansada dhegeysataa Een, oo intii as- axaadiista iyo qur-aanku iyo kitaabka un lagu sheegay ayba maansayduna ka kooban tahay ee wax dheeraad oo aan anigu dibadda ka keenay ma jiraan
marka maansada khadarow ereyadeeda haddii aada la wadaagto dhegeystayaasha maxay odhanaysaa
diito waxay ku bilaabantay allaheenna weynbaa amranow rasuulkii ama awiil wuxuu faray axaadiistu siday tidhi aayaadku sheegeen waxaan nahay addoomaha adduunyada dul joogee aaminey rumeeyo nebigii ilaahow ambiyadii la soo diray ugu wada dembeeyow amarkii ramxaankaad samadana ku aado arligana bureeqaad oogada ka fuushoo alleylku ku dheelmiyey aamintaad kulmayseen waxaan nahay islaamkaad ergadooda noqotee aada u soo dacwooto markaad uunka timid baa dhegihiinna awdmiyo indhuhuba furmeene ifka macallinkiisu nebigii ilaahow waxaad tahay ilayskii iftiinkii baxayo aadmigii waxaan nahay ashaahadda qirayee ayidayay taadi in markay u waayeen aflagaada nebigay eedaha u jeejeen adkaysiga badnaayee aarsan waayey baa tahay aarsan waayey baa tahay caqiidadii furqaan iyo nebigii aqoon iyo anshaxaan ka barannee ayaha ka dhaxalnow nebigii ilaahay abulahabkii diidiyo abujahal darkiisii aakhira cadaabkiyo eedaadka yaallaa iqaab looga dhigaya adduunyada haweenko anti gabadhi noqoto aabbayaal xabaaleen noloshana ku aaseen nebigii ilaahow lagu soo adeejo insigii markaasaad ushaa aad u qabato adin baad bilaal tidhi nebigii ilaahow cishqiga aan dhammaanoo laygu soo anqariyaan adig kuu qabaayo waxaan ku ogsoonahay amiirkii makhluuqiyo inaad tahay imaamti uur hooye muu gelin oofdeeda muu jaqin adhax yasin kuma qaban nebigii ilaahay qofaan dhigaagtiiso eebba muu samaynoo iman maayo weligii allaahuma salli wsal caleh maasidii nebi maxamedna ergana waa masda
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allahayow ha yeel mid dunyo ergooso indhaha caalamkana aatus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa